يا رفيق الدرب حذر من كلاليب المخاطر دربنا صعب طويل يا رفيقي فلتثابر يا رفيق الدرب حاذر من كلاليب المخاطر دربنا صعب طويل يا رفيقي فلتثابر يا رفيقي فلتثابر tarbiyada dhallaanka waa mid taabanaysa dhinacyo kala duwan oo labada waalid waxaa looga baahan yahay inay carruurtooda ay ku barbaariyaan qayimka wanaagsan cibaadada allah subxaanahu wa tacaala iyo wuxdaaniyaddiisa akhlaaqda mideeda toosan ixtiraamka dadka waaweyn iyo dhammaan waxyaabaha uu ku toosayo suluukiyaadkiisa si markuu weynaadu u noqdo mid wanaagsan oo meel fiican uga soo baxa ummadda islaamka salafkuna waxay ahaayeen kuwa carruurtooda ku dadaala tarbiyadooda kuna xidha allah subxaanahu wa tacaala in ubadka lagu barbaariyo ilaalinta siraha waxay ka mid tahay waxyaabaha waajibka kuwa labada waalid islamarkaana ubadku horseedi kara wanaagga iyo kayrka nebiga sala allahu calayhi wasallam waxuu ahaa markii uu yaraa mid ku tilmaaman sifaaday ka mid diin allaamiin assaadiq iyo kuwo kale waxaana dhammaan magacyada si loogu bixiyey ilaalinta uu ilaalin jiray siraha waana shay muhiim u ah tarbiyada carruurta in lagu abaabiyo ilaalinta siraha haddaba intaan warbixintan ku guda jirno waxaan si faahfaahsan u soo gudbin doonnaa sida ugu habbooneen ubadkeer u bari karna ilaalinta siraha يا رفيقي فلتثابر يا رفيقي فلتثابر ذب عن عرضي ولا تطعن بأمصال الخناجر لا تشهر بي ولا تذكر عيوبي في المنابر ذب عن عرضي ولا تطعن بأمصال الخناجر لا تشهر بي ولا تذكر عيوبي في المنابر لا تطل هجري
xilligii jaahiliga waxay dadku ahaayeen kuwa ay ku dhex faaftay faaxishada xumaanta iyo munkaraadka balse waxay ahaayeen kuwa badkooda ku barbaariya sifaadka wanaagsan iyo akhlaaqda toosan nebiga sala allahu calayhi wasallam markii waalalaha soo diray lana yimaaday diin dhammaystiran waxuu taageeray islamarkaana booriyey sifaadkaasi wanaagsan oo ay ka mid ahaayeen ilaalinta siraha iyo macluumaadka waxaana la gudboon labada waalid inay ilmaha yar ku barbaariyaan sifaadkaasi wanaagsan ee ka mid ah akhlaaqda toosan si ay ubadku u ilaaliyaan siraha qoyska iyo kuwa kale khubarada qaarkoodu waxay aaminsan yihiin inay suurtagal tahay in ilmaha yar ay noqon karaan kuwa si wanaagsan u ilaaliya siraha oo caqli badan muhiimaddana waa inuusan ahaanin mid siraha guriga u gudbiya dad uusan aqoonin amaba uu garanaynin waxaana habboon in labada walid ay tallaabooyinkan raacaan si ay ilmaha yar ugu barbaariyaan ilaalinta siraha kow in carruurta laga yaabiya ama deegaan ku saaciidaya ilaalinta siraha waxaana laga maarmaana in deegaanka ama bay-aad ay ahaataa mid laga helaya jaceyl saaxiibtinimo ixtiraam qadarin naxariis isfaham iyo wada noolaasho waxaana laga maarmaana in labada walid ay markaasi ku tarbeeyaan carruurta inay allah u kaashadaan wax walbo ay ku hadlayaan labo in labada walid ay ahaadaan kuwa ilmaha yar ay kaga dayani karaan ilaalinta siraha maxaa yeelay inta badan waxay ilmaha yar bartaan wixii ay labada walid ka arkaan waxaana waajiba in labada waalid ay kudasho wanaagsan u noqdaan ubadkooda oo ay hortiisa ku sameeyaan wax walbo ay doonayaan inay carruurta ku beeraan qulubtooda saddex in ubadka si sahlan loogu sharaxaa macnaha ilaalinta siraha iyo sida ugu habboon ay iskaga ilaalin karin siraha qoyska u gudbiya dad kale waxaana wanaagsan ubadka arrinkaasi muhiimaddeeda loogu soo celceliyaa in badan si ay quluubtiisa ugu talaalanto una noqdo mid ay ku sugnaatay qalbigiisa afar hooyada iyo aabbaha waxaa waajib ku ah inaysan ubadku u oggolaanin in iyaga uu warka u soo kala qaado ama uu u sheego xoggii arrimo ku saabsan saaxiibadiisa ama hadallow ka soo maqlay dadka kale xitaa haddii uu hadalkaasi yahay mid taabanaya ama qusaya labadooda islamarkaanuu isaga ka soo maqlay mid ka mid ah qoyska ama dariska waana inay u sheegaan labada walad carruurtooda in namiimka ama iskudiraha uu yahay midka warka kala gudbinayo oo dadka u kala geenayo una sharaxan micnaha guud ee iskudiraha iyagoo weliba adeegsanaya qaabka ugu habboon dheegiisanay ku dhibciyaa in qofka isku diraa uusan allah jeclayn shan sidoo kale labada waalid waxaa dushooda ahaatay in carruurtooday u sheegaan muhiimadday leedahay in hadalka ay ilaaliyaan sidoo kalena ay ka digtoonaadaan labada waalid inay ilmaha yar dhexdooda ku sheegaan hadalla haddii ay maqlaan keeni kara mushaakilaad lix markii ay ilmaha yar bannaanka keenaan siraha gaar ahaan siraha qoyska waxaa laga maarmaana in labada waalid ay si wanaagsan u baaraan waxa sababay in ilmaha yar ay fashiliyaan siraha guriga islamarkaana loo sheegaa dhibaatada iyo alista ka dhalan karta in haddii uu sidaa guriga u sheega dad uusan garanaynin تطل هجري لا تطل هجري فطول الهجر يغتال المشاعر إن الصد للأرواح قال لا تغادر عن حمى روحي رجاء لا تغادر إن إحساسي رهين في دياجير المقال لا لا تغادر عن حمى روحي رجاء لا تغادر إن إحساسي رهين في دياجير المقابر
haddaba sidee ayaa carruurta saxaabada allah karaala noqdiy u ilaalin jireen sidaha saxaabada allah karaala noqdiyo waxay ahaayeen kuwa markii ay yaraayeen ilaaliya sidaha maadaama lagu barbaariyey ilaalinta iyo xifdinta sidaha cali bin abi taalib allah karaala noqdiyo waxa uu seexday gogashii nebiga sala allahu calayhi wasalam xilligii hijrada nebiga nimankii qoreysheedii loo soo diray inay dilaan nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay isku dayeen ay cali ka ogaadaan halka uu jiro nebiga mana uusan cali sheegin wax ka mid a halka uu nebiga aaday markii ay ka quusteen inay wax ka soo saaran ayayna iska daeyeen anas binu maalik allah karaal noqdiyo wuxuu sigana ahaa mid si wanaagsan u ilaaliya sidaha wuxuuna toban sano u shaqayn jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ka sheekeeyey anas in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu maalin maalmaha ka mida u sheegay arrin sir ah taasoo la faray inuusan qofna u sheegin anas ayaa waxauu yidhi waxay weydiisay umu saleym oo ahayd hooyaday arrinta uu nebiga igu siraystay mana u sheegin buu yidhi anas allah karaala noqdee sidoo kale anas binu maalik allah karaala noqdiyo wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ii diray shaqo waxaana ka soo daayay hooyaday markii aan u imaaday waxay weydiisay maxaad u soo daahday markaa baan ku yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa shaqo ii diray markaabay i weydiisay muxuu kuu diray waxaan ku yidhi buu yidhi anas waa sir mana u sheegaya sirta nebiga sala allahu calayhi wasalam qofna ugu dambayntii ilaalinta sidaha waa ammaano dusha ka saaran ruuxa loo dhiibay diinteenna suuban islaamkana waxay buurisay in la xifdiyo sidaha waxaana lagu tilmaamaa inay tahay cilaaqaadka xidhiirka bulshada waana waxa uu ruuxa fardiga kula dhaqma dadka kale sirtu waa shay qofka uu naftiisa ku qarinayo micnaheeduna waa qarinta shay haddaba hooyadii yaabaha dhalay ilmaha yar waxaa ku waajiba inay ilmahooda ku baarbaariyaan ilaalinta sidaha ogana degaan inuu bannaanka keena waxyaabaha gaarka u ah qoyska iyagoona middaa u adeegsanaya waddooyinka tarbiyada korinta ubadka hadafka ugu weynna ka dhiganaya inaysan carruurta dadka kale uga sheekeenin sidaha guriga iyo weliba kuwa kale
للهجر هذا يا ذا رفيق الدرب آخر إنني أبدو يتيما يا رفيق الدرب بادر يا وما للهجر هذا يا رفيق الدرب آخر يا رفيقي يا رفيقي يا رفيق الدرب حاضر يا رفيقي يا رفيقي يا رفيق الدرب حاضر يا رفيقي يا رفيقي